أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan iimaha badan geeridu waa musiibo ilaahay baa ku tilmaamay fa asaabatkum musiibatu lmowt laakiin musiibadu waa sii kala daran tahay ayaa marka ay caalim culimmada ummadda ka mida ay ku dhacdana musiibadu ay ka sii xanuun kulushahay walaalayaal shalay oo arbaco ahayd bisha rajabna ay toban ahayd sannadka kun afar boqol iyo lix iyo soddonka hijiriyada waxaynu murugo iyo xusni aad iyo aad u xeel dheer aynu kula kulannay warkii tilmaamayey sheekheennii caalimka ahaa min culamaa'i al ummah abi ibraahim moxamed ibni cabdilwahaab alwusaabi alcabdali yacni waxa weeyaan inuu dhintay warkii dhimashadiisa ayaa aynu innakoo xusni iyo murugo ku qaabilnay shalay aynu la kulannay oo geeridii iyo ajashii ay ugu timid magaalada riyaad isagoo dhakhtar caafimaad muddo ugu jiray walaalayaal geeridu waa xaq كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
naf waliba geeri way dhandhaminaysaa qof ka badbaadaya oo aan dhimanayni ma jiro almowtu ka'sun wa kullu nnaasi shaaribuh mowdku waa koobka sharaabka ee qof walba uu kabanayo
waxaana noo jeedin doona biidni illahi tacaala ashaykh axmed cabdisalaam axmed iid xafidahu llah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المنزل عليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وعلى آله وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ففي يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب من عام ألف وأربعمائة وستة وثلاثين للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة شيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصاب العبدلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخلف لنا خيرا منها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا شيخنا أبا إبراهيم لمحزونون ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيام هدي أمان ودن إسكاله الواحد الأحد الله يسقل قار نقضي البقاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أدومديس كحكمي الفناء والموت إني دمانيان وأي دمانيان ربي قاس أيام هدي أمان ودن إسكاله فله الحمد والمنة ولا ليال شلي وأربعة هيد bisha rajabna ay toban ahayd sannadka kun afar boqol iyo lix iyo soddonka hijiriyada waxaynu murugo iyo xusni aad iyo aad u xeel dheer aynu kula kulannay warkii tilmaamayey sheekheennii caalimka ahaa min culamaa'i alummah abi ibraahiim moxamed ibni cabdilwahaab alwusaabi alcabdali yacni waxa weeyaan inuu dhintay warkii dhimashadiisa ayaa aynu innakoo xusni iyo murugo ku qaabilay shalay aynu la kulannay oo geeridii iyo ajashii ay ugu timid magaalada riyaad isagoo dhakhtar caafimaad muddo ugu jiray walaalayaal geeridu waa xaq kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf waliba geeri way dhandhaminaysaa qof ka badbaadaya oo aan dhimanayni ma jiro almowtu ka'sun wa kullu nnaasi shaaribuh mowdku waa koobka sharaabka ee qof walba uu kabanayo low kaanat iddunyaa taduumu liwaaxidin lakaana rasuulu llahi fiiha xayan wa baaqiya haddii adduunyada axad baaqi ku noqonayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khayru khalqi illaah nebi moxamed ayaa baaqi ku noqon lahaa laakiin isagoo khayru nnaas ah wa axabu lkhalqi ila allah khaliilu raxmaan ayaa haddana ilaahay geeri ku xukumay innaka mayitun wa inahum mayituun famaa baaluka bigayrih waa waddo la wada marayo oo nin walba hanti iyo lama huraan u ah walaalayaal geeridaa xaqa ah ayaa imaamkeennii iyo sheekheennii caalimka ahaa sheekh moxamed ibni cabdulwahaab la kulantay shalay ilaahay waxaynu ka baryanaa naxariistii janna inuu ka waraabiyo oo qabriga u nuuro ilaahay waxaynu ka baryanaa inuu ku abaalmariyo alfirdows alaclaa min aljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhammaanteen ina leh isaga ayaynu xaggiisa u noqonaynaa ilaahay baynu ka baryaynaa musiibadeenna inagu habsatay ajar iyo abaal inuu inaga siiyo wax ka khayr badanna inoo soo gadaal mariyo allah iskale wuxuu qaatay iyo waxa uu bixiyaba shay walbana agtiisa muddo cayiman ayaa uu leeyahoo aanu dhaafayn oo uu ku dhammaanayo waajibka iyo xilka ina saaran ee xaqiina waxa weeyi inaynu sabiro oo musiibada aynu u adkaysanno ajarka iyo abaalkana ilaahay agtiisa aynu ka xisaabsanno indhuhu waa ilmaynayaan qalbiguna waa murugoonayaa laakiin odhan mayno rabbigeen wax raalli gelinaya mooye wax kale firaaqa sheekheenni uu inaga tegayna waa u murugoonaynaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam inankiisii ibraahiim oo naftii ay ka sii socoto markuu usoo galay ee uu ilmeeyey ee cabdiraxmaan ibnu cawf uu yidhi adiguna miyaadoweysaa rasuulkii allow ayaa rasuulku u tilmaamay anna haadihi raxma ilmadani inay naxariis iyo raxmo ay tahay dabeed rasuulku waxa uu yidhi ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonayaa ilaahay wax raalli gelinaya mooye wax kalena odhan mayno firaaqa ibraahiim oo aada naga tegaysana waan u murugoonaynaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam tii oo kale ayaynu maanta kusoo halqabsanaynaa oo aynu leenahay ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonayaa odhanna mayno ilaahay wax raalli gelinaya mooye wax kale firaaqa sheekh moxamed ibnu cabdilwahaabna waa ka murugoonaynaa walaalayaal haadihi lmusiiba geeridu waa musiibo ilaahay baa ku tilmaamay fa asaabatkum musiibatu lmowt waa musiibo laakiin musiibadu waa sii kala daran tahay oo way sii kala xeel dheer tahay oo dhibkeedu waa sii kala daran yahay mar walba iyadoo musiibo ah ayaa marka ay caalim culimada ummadda ka mida ay ku dhacdana musiibadu ay ka sii xanuun kulushahay waxay weliba ka sii daran tahay oo qofka ay damqashadeedu ku sii daran tahay marka caalimku uu yahay caalim uu yaqaanay oo uu la mijilisay oo uu ka faa'iidaystay oo uu garanayay maanta aniga dareen gaara ayay igu sii leedahay iyadoo sunni kasta iyo salafi kastaoo caalamka ku nooli ka murugoonaya maanta anigana si gaaray iisii taabanaysaa waayo waa sheekhaygii aan la kulmay ee aan la mijilisay ee aan wax badan ka faa'iidaystay ee in badan muxaadaraadkiisa iyo tawjiihaadkiisa aan dhegaystay ee markaskiisa xudayda allaha xafid ee aan ku booqday as-ile aan ku weydiiyey taasina dareen iyo shucuur gaara ayay waxa weeyaan igu sii reebaysaa walaalayaal waxaase maanta tasliye iyo laabqaboojin naftayda iyo nufuusta walaalahayba aan uga dhigayaa iyadoo musiibadu ay xanuun kulushahay haddana nafteenna waxaynu ku tacsiyeynaynaa ama aynu ku laabqaboojinaynaa oo musiibada aynu ku ilowsiinaynaa musiibadii ku dhacday nabiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam geeridii yacni musiibatu mowti nabiyi sala allahu calayhi wasalam musiibada ummadda ku asiibtay nebi muxammed markii ay waayeen ee uu dhintay nabiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam fahiya acdamu lmasaa'ib iyada ayaan xasuusanaynaa oo aan ku iloobaynaa waayo musiibo kastoo geeriyihi duunahaa hayina marka loo eega tii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa fududaanaysaa walidaalik ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi idaa usiiba axadukum bimusiiba falyadkur musiibatahu bi fa inahaa acdamu lmasaa'ib midkiin marka musiibo lagu asiibo ee dhibaata ay ku dhacdo musiiba ay ku habsato geeri ay ku dhacdo ha xasuusto musiibadiisii ku dhacday aniga markuu i waayey waayo musiibo ummadda usoo hoyata tii ugu weynayd bay ahayd faqdu lummati linabiyiha moxamed sala allahu calayhi wasalam taa ha xasuusto laabtiis iyo niyaddiisana ha ku dejiyo walaalayaal maanta anoo jooga madiinatu rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam anoo masaajidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam jooga oo qabrigii nebigu igu dhow yahay ayaa waxaa naftayda tasliyo iyo laabqaboojin aan uga dhigayaa musiibatu mowti nabiyi sala allahu calayhi wasalam haddii musiibada usaabi ay idamaqday inaan naftayda ku qaboojiyo oon xasuusiyo musiibadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayidii aan waayey ee ummaddu ay weyday waxa weeyaan inagu asiibtay taa inaan ku ilowno oo nafta iyo laabta aan ku dejinno waayo waa waddo hanti ah oo lama huraan ah oo dhammaan la wada marayo walidaalika ay axad lxukamaa nin walaalkii oo inan moxamed laydhaa uu ka dhintay wax isagoo tacsiyeynaya waxa uu qoro uu ku yidhi isbir likulli musiibatin watajalladii waclam biana almar'a gayru mukhalladii waidaa dakarta muxammadan wamusaabahu fadkur musaabaka binnabiyi muxammadi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi war musiibo kasta u adkayso oo dhabar adayg iyo tajallud u sameeyo adkaysi u yeeliyo dulqaad waxaanaad ogaataa ruuxu adduunyada inaanu ku waaray moxamed iyo musiibadii kaaga dhacday ina kaagaad weyday mar kastood xasuusatana fadkur musaabaka binnabiyi muxammadi musiibadii kugu dhacday nebi moxamed markaad weyday taa xasuuso oo naftaada ku qabooji walaalayaal idan waxaynu leenahay maanta in kastoo ay weyn tahay musiibada ummadda usoo hoyatay caalimkaa ummaddu ay weydeen min culamaa'i lumma haddana waxaynu nafteenna ku qaboojinaynaa oo aynu ku sabirsiinaynaa nebi moxamed ba weynu weynay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh falnasbir walnaxtasib kamaa sabarnaa waxtasabnaa walaalayaal ina mowta alcaalim caalimku dhimashada uu dhimanayaa waa mowtulcaalam mowtulcaalimi mowtulcaalam caalimka dhimashadiisu waa caalamkii oo dhintay fa bimowtihi tamuutu lumma wa bixayaatihi taxya dhimashadiisa ummaddu waa ku dhimanaysaa oo cilmi iyo khayr badan ayay waayaysaa oo xayaatulquluub ahaa walow jidhkoodu haba noolaadee wa bixayaatihi taxya alumam caalimka noloshiisana ummaduhu waa ku noolaadaan oo cilmigiisa iyo cibaadadiisa iyo tawjiihaadkiisa ayaa ummadda xayaato iyo nolol u ah walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in waxa weeyi cilmiga la qabanayo oo lagu qabanayo ehelkiisa in la qabto rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxau yihi kamaa fi saxiixayn min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaas in allaha laa yaqbid lcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walakin yaqbid lcilma biqabdi lculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman aw xataa idaa lam yabqa caalimun ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftaw bigayri cilm fadalluu waadalluu nabiyuna moxamed calayhi afdal salaati wasalaam waxa uu yidhi in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazicuhu min alcibaad ilaahay cilmiga ma qabto isagoo laabta addoommada ka siibaya iyagoo nool yacni culimmadii iyagoo nool uun cilmigii laabtooda laga siibi maayo oo cilmiga sidaa laguma qabanaayo laakiin ilaahay cilmiga waxa uu ku qabtaa biqabdi alculamaa culimmadii xambaarsanayd iyo xamaladiisii inuu qabto oo ay dhintaan xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa marka aanu caalim reebin ee culimmadii ay dhammaadaan yubqi caaliman haddii caaliman la nasbiyo yacni waa abqa oo rubaaci ayaa laga keenay oo idaa lam yubqi caaliman marka caalimba aanu reebine ay dhammaadaan haddii caalimun la rafciyo faacil laga dhigana waa thulaathi oo baqiya xataa idaa lam yabqa caalimun yacni marka aanu caalimba hadhin ittakhada annaasu ru'uusan juhaala ilaa marka caalimba aanu hadhin ama alla caalimba aanu reebin ee culimadii yacni arlada ay ka dhammaadaan ayaa ittakhada annaasu ru'uusan juhaala dadki waxay samaysanayaan madax juhaala oy u cumaamadayaan iyagoon cilmi lahayn fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu markaasaa inta la weydiiyo ayaa waxay ku fatwoonayaan cilmi la'aan bay ku jawaabayaan markaasay fadalluu iyagii lumayaan wa adalluu dadkiina luminayaan oo dalaal iyo idlaal ay kulmisanayaan walciyaadu billah liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamah wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm si ay u xambaartaan awsaartii iyo dunuubtay iyagu galabsadeen iyo cid alla ciddii ay halleeyeen ee halaagga ay u horseedeen dunuubtoodii iyo macaasidoodii si ay u xambaartaan oy labadaa ula noqdaan walaalayaal idan mowt lculamaa daliilun calaa qabdi lcilm culimada dhimashadoodu waxay astaan iyo daliil u tahay in waxa weeyi cilmigii la qabanaayo oo cilmigii soo ururayo oo cilmigii u yaraanayo ayaa ay daliil u tahay waa astaan iyo calaamad aada iyo aada muhim u ah oo in lagu cibro qaato oo lagu waantoobo mudan walidalika ayaa cabdillaahi bnu mascuud waxa uu lahaa radia allahu canhu wa ardaah calaykum bilcilmi qabla an yuqbad wa qabduhu dahaabu ahlih war hooya cilmiga laasimo waxbarta intaan la qaban qabashadiisuna waa ehelkiisii iyo dadkii xambaarsanaa oo taga waa taa maanta calaamadeedu ay muuqato xasanulbasrina waxau yihi calayhi raxmat ullah mowtulcaalimi hulmatun fi lislaami laa yasuduhaa shay-un makhtalafa alleylu wannahaar caalimka dhimashadiisu waa islaamkii meel ka midoo la dalooliyey oo dalooshantoo bannaanaatay wax alla wax halkaa awdi kara oo waxa weeyaan buuxin karaana ma jiro inta habeenkiiyo maalintu ay isweydaaranayaan hulma yacni halkaa islaamkii ku soo bannaanaatay wax buuxin karaa ma jiro saciid ibnu jubayrna waxaa la weydiiyey maa calaamatu saacati wa halaaki nnaas qaala idaa dahaba culamaa'uhum waxaa la yidhi maxaa astaan u ah saacadda qiyaame dhowaanshaheeda iyo halaagga dadka waxau yidhi waa marka culimadoodu ay tagto macnaha ay dhintaan ibnu cabbaasna waxau yidhi zayd ibnu thaabit markii uu dhintay man sarahu an yandura kayfa dahaabu lcilmi fahaakada dahaabu waxau yidhi ninka ay faraxti geliso inuu eego sida waxa weeyaan cilmigu uu tagayo ninka doonaya inuu eegow waa sidaa macnaha dhimashada culimada ayuu cilmigu ku tegayaa walaalayaal idan xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam ee aynu soo tilmaanay iyo aathaartaas aynu saxaabada ka soo qaadanay waxay tilmaamayaan culimada dhimashadoodu inay astaan u tahay cilmigii oo la qabanaayo taasina waa inay inoosa inoo sababto inay himadeennu kor u kacdo oo dalabulcilmiga aynu ku dadaalno oo culimmadu intay nool yihiin jilbaha aynu u aasanno cilmigooda oo aynu ka faa'iidaysanno cibro ay noo noqoto dhacdooyinka hareeraheenna ka dhacaya walaalayaal mowtulculamaa waa arrin aad iyo aad khatarteedu ay u badan tahay waa arrin u baahan an takuuna lanaa cibra inaynu ku cibro qaadanno walaalayaal shaykhuna alcallaama abu ibraahim moxamed ibnu cabdilwahaab alwusaabi alcabdali raximahu llahu tacaala raxmatan waasica kabiira culamaa'i lyaman والمرجع للدعوة السلفية في بلاد اليمن شيخ محمد عبد الوهاب waxa uu ahaa caalimkii ugu weynaa culimada yeman bacda shaykhina alwaadi calayhi raxmat ullah sheekh muqbil raximahu llahu tacaala raxmatan waasica oo wakhti cumrigayga ka mid ah aan waxa weeyaan kusoo qaatay inaan isaga arday u noqday oo damaaj aan fadhiistay naasiru sunnati wa qaamicu lbidca muxadithu ljaziira callaamatu lyaman aladii nasara sunnata xayan wamayita sheekh muqbil raximahu llahu tacaala raxmatan waasica الذي أدين الله بحبه وأشهد لله أنه نصر السنة والتوحيد شيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحوي markii uu dhintay dabadeed culimada yeman waxa ugu weynaa da ahaan iyo cilmi ahaan iyo khibrad ahaan iyo dhinac walba oo marjicu ahaa culimada inteeda kaleo ra'yigiisa iyo tawjiihaadkiisa laga fuli jiray oo waxa weeyaan isku soo ururin jira oo ku dadaali jiray dacwada iyo wada socodkeega sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab calayhi raxmat ullah marjic ayuu ahaa dacwa salafiya fii bilaad alyaman caalim ummadoo dhan ka baxay baanu ahaa caalamkao dhan caalimuu ahaa oo dibad wadanka gudihiisa iyo dibaddiisaba laga faa'iidaystay asheekh maxamed ibnu cabdilwahaab raximahu llah waxa uu ahaa sheekh dacwada iyo ducaadda daryeelkooda ku dadaala aada iyo aada ugu firfircoon khutabka iyo muxaadaraadka iyo booqashada manaadiqda iyo gobollada kala gadisan ee kala duwan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iigu nicmeeyey yacni wakhti wakhtiyada ka mida inaan markaskiisa xudayda aan ku booqdoon as-ilo ku weydiiyo sheekhu khutabka iyo muxaadaraadka marka laga yimaado waxa uu leeyahay mu'alafaad qiimo badan oo laga faa'iidaystay oo ugu muhiimsan yahay uguna caansan yahay alqowl lmufiid fi adilati tawxiid oo ay yar tahay markis maraakista sunnada ka mid ihi inuu ka khaali noqdo tadriiskiisa iyo dhigistiisa oo inta badan maraakisu sunna ay macmuur ku tahay tadriiskiisa dibadda iyo gudahaba shaykhuna muqbil calayhi raxmatullah imaamkii weynaa callaamatulyaman wa muxadithu ljaziira sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab waa ixtiraami jiray si gaar ah ayaanu u taqdiirin jiro oo u xurmayn jiray oo majliska ugu ballaadhin jiray marka uu yimaado hadalladii dhaxalgalka ahaa ee sheekh muqbil aan ka maqaleenu ka reebnayna waxaa ka mid ahaa inuu yidhi low ansafat alxukuuma alyamaniya la jacalathu muftiyan lilyaman waxau yidhi xukuumadda yamaneed hadday cadaalad samaynayso moxamed ibnu cabdilwahaab ayay yaman mufti uga dhigi lahayd isagaa mufti u noqon lahaa ahlulyaman ayaa sheekh muqbil u yidhi calayhi raxmat ullah waxaa sheekhu awsaafta uu ku sifeeyey ka mid ahaa alzaahid alsaabir albasiir almurabbi araxiim sheekh muqbil aada iyo aad ayuu u taskiyeeyey markii uu dhimanayana uu ugu dardaarmay hada huwa shaykh moxamed ibnu cabdilwahaab calayhi raxmat ullah haddii aynu waxoogaa ka tilmaano waxa weeyaan sifaadkiisii iyo waxyaabihii aan ku arkeen kula kulmay wax ka mid a haddii aan ka tilmaamo sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab min abrasi sifaatih sifaadkiisa ugu muuqaalka badan leen ku arki jiray waxaa ka mid ahaa waqaaruhu wa sakiinatuh xasiloonaantiyo weynaantiyo yacni deganaanshaha dushiisa ka daahirsan ee ka muuqda walaysa alkhabaru kalmucaayana yacni wax la yskaga warramayna wax la arkoo laysdultaagay la mid ma aha shaacirku waa kii lahaa yabna alkiraami alaa tadnuu fatubsirama qad xadathuuka faman raa'in kaman samica war miyaad soo dhowaatid ood aragtid waxa laguu sheegay nin wax arkay nin loo warramay la mid ma ahay laysa alkhabaru kalmucaayana tadhara calayhi haybatu sunnati wa jalaalatu liltizaam moxamed ibnu cabdilwahaab raximahu llah ninkii garanaya garanaya mar alla marka uu halkaaysa soo taago ama majliska uu ku soo fadhiisto waxaa ka muuqan jirta haybadda sunnada iyo weynida iltisaamka ayaa korkiisa ka muuqan jirtay sheekh moxamed ibnu cabdilwahaab calayhi raxmat ullah kaana yatakalamu bikalaamin faslin jazlin laa gubaara calayhi walaa takalufa fiih marka uu khudbaynayo ama muxaadaraynayo hadal degan oo uu kala saar saarayoon dudubis iyo deg deg lahayn oo wax gubaar iyo mugdi iyo madow aan u saarayn takalluf iyo ka badbadin iyo wuxuu isku dhibaya iyo mashaqana aanay ku jirin ayaa uu ku hadli jiray waxa uu tarkiisin jiray masaa'ilka ummadda anfacaya ee caqiidada iyo raqaa'iqda iyo khashyada iyo cibaadada iyo masaa'ilka kale cilmiga ah sheekh moxamed ibn cabdilwahaab raximahu llah tawaaducuhu wa lutfuhu wa liinuh waxaan ku bartay oo uu macruuf ku ahaa yacni waxa weeyaan tawaaduc isdhuldhig oo aada iyo aad dadka isugu dhuldhigo oo aanu kibir iyo santaag lahayn dabacsanaan iyo naxariis aanu qallaf iyo adayg lahayn oo khashyo iyo cabsi ay cilmigiisa iyo korkiisaba ay ka muuqato alcilmu alxaqiiqiy huwa aladii yuurisu saaxibahu khashya wa yuurisuhu tawaaducan waliina cilmiga dhabtiina waa ka saaxiibkiisa dhexalsiiye cabsi dhexalsiiye cibaado dhexalsiiye isdhuldhig iyo tawaaduc ka fogeeya santaag iyo isla weyni iyo cujbi iyo kibir inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxa uun rabbi ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa dhab ahaan uga cabsada uun addoommadiisa kuwa cilmiga u leh asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay wamaa tawaada'a axadun lilahi ilaa rafacahu allah axadna ilaahay iskuma dhuldhigo ilaa ilaahay waa kor yeelaa ina tawaaduca min khisaali lmuttaqi wa bihi taqiyu ila almacaali yartaqi tawaaduca iyo isdhuldhigu waa sifaadka dadka ilaahay ka cabsada lagu yaqaano qofka mutawaadiciina tawaaduciisa ayuu darajooyinka sare ku fantaa oo uu ku koraa ama uu ku gaadhaa walaalayaal sheekh moxamed ibnu cabdilwahaab calayhi raxmat ullah waxa uu ahaa raxiiman binnaas mid dadka u naxariis badan oo raxmadda iyo dabacsanaanta iyo ludfigu uu ka muuqdo qowlkiisa iyo ficilkiisaba caalim lagu soo hirto oon laga ordin ayuu ahaa zuhduhu fi dunya ma kaana yajri waraa'a addunya bal kaana ta'tiihi wahiya raaqima sheekh adduunyo daba orda ma ahayn moxamed ibnu cabdilwahaab iyadoo dullaysan bay daba socotay laakiin isagu ma doonan jirin adduunyo kaana zaahidan fiiha waa ka zaahidi jira adduunyada ahlulyamanna guud ahaan culimmadooda iyo maraakistoodu waxay inagaga duwan yihiin yacni waa dad adduunyadu agtooda aanay qiimo ka lahayn maxaa maraakisul yaman waddankeenna looga laayi xaqiiqatan cillada ugu weyneyn aan uu celiyo waxaa ka mid ah ahlul yaman waxaa qaalib ku ah culimmadooda iyo maraakistooda tajarudka ay adduunyada ka durugsan yihiin markaasaa ilaahay ku abaalmariyey adduunyadii iyadoo dullaysan inay iyaga daba socoto oo maraakistooda haddana waa adiga arkay dee nolosha iyo jiifka iyo cuntada iyo cabbitaanka wax walba inay mutawafir yihiin oo waxa weeyaan tujaartu halkooda ay ugu keenayaan laakiin waxaa ka muuqata iyagu dad daba socda oo doondoona inaanay ahayn markaasay ka daba imanaysaa innaka arrintaasi waa arrin inagu adag mujtamaceenna iyo bulshadeenna iyo culimmadeennaba walidaalik ayaa caalamka intaan ka arkay ama intaan waxa weeyaan ama aragti ha noqoto ama khabar iyo war ha noqotee yaman meel kula mida tajarudka adduunyada ay ka durugsan yihiin garan maayo walidaalika ayaa cilmiga iyo dalabkiisa iyo maraakistiisa meel kula midana adduunyada aanan ku garanayn fi lxilli walaa fi lxaram marka waa arrin ku dayasho mudan in lagaga daydo walaalayaal shaykhunaa moxamed ibnu cabdilwahaab calayhi raxmat ullah yacni mubaaliq ma yihi ama kuma xeel dheeraanaya haddaan idhaahdo ibnu naxaas hadalkii imaamu axmed uu ka yidhi can iddunya ma kana asbarah wa bilmaadiina ma kana ashbahah wa bisaalixiina ma kana alxaqah curidat calayhi addunya faabaaha walbidac fanafaaha hadalkaa imaamu axmed laga yidhi wuu ku rumoobayaa haddaan idhaahdo moxamed ibnu cabdilwahaab calayhi raxmat ullah lama abcadtu can isawaab sawaabka ka durki maayo waayo imaamu axmed ayaa taa lagu tilmaamay oo la yidhi adduunyada ma kaana asbara maxaa uga sabir badnaa yacni adduunyada mid ka sabra ayuu ahaa oo ka zaahiday maxaana uga shabah badnaa dadkii hore iyo saalixiintii maxaa uga ekaansho badnaa uga shabah badnaa yacni kaana ashbaha annaas salafka adduunye ayaa loo soo bandhigo waa iska diiday imaamu axmed ibnu xambal bidacii loola yimidna waa diido waa anfiyey waanu fogeeyey wahaakada kaana shaykhuna alcallaama abi ibraahim alwusaabi raxmat ullaahi calayh adduunye waa ka sabray dadkii hore ayuu u shabah dhowaa uu aada iyo aada u shabahayey bidco iyo adduunyana waa isaga durkay in lam takunuu milahum fatashabahuu ina tashabuha bilkiraami falaaxu haddaydaan dadkii horeo kala gaadhayn isku ekaysiiya uun in laysku ekaysiiyo ayaaba guul iyo gargaar weyn ah haakadaa kaana calayhi raxmatullah walaalayaal waxaan kelmadan kooban aan ku soo koobayaa ama aan ku soo ururinayaa sheekh moxamed ibnu cabdilwahaab raximahu llahu tacaala raxmatan waasica majliskan kooban anigoo iska socoto safar ah oo waxa weeyaan aan ku talagelin inaan xaqiisa mariyo ama tarjamadiisa si waafiya aan uga bogto ama muxaadaro kaamila aan ka galo anigoon ku talagelin oo ay tahay uun kelimo caabir oo walaaladu iga dalbadeen munaasabadan maanta la taagan yahay waxaan ku soo koobayaa waxa uu ahaa caalim caabida oo caamil ah oo rabbaani ah oo qudwo ku ah yacni tusaale lagu daydo ku ah cilmiga iyo camalfalkiisaba walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa fii khitaami hadihi alkalima nidaa liahli sunnati cumuuman xaysumaa xalluu wa aynamaa kaanuu dhawaaqan u jeedinayo ahlu sunnaha salafiyiinta xaqa ah meel kastoo ay joogaan yacni meel kastoo ay joogaan ama warkaygu uu ka gaadhayo waxaan leeyahay awalan marka ugu horraysa naftayda iyo nafihiinna iyo dadkii jeclaa oo dhan caalamka iyo ummadda islaamka oo dhan waan uga tacsiyeynaynaa sheekha sheekheennaa dhimashadaa u dhintay raximahu llahu tacaala raxmatan waasica ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax ka khayr badan inuu inoo soo gadaal mariyo waxaana naftayda iyo nafihiinaba aan kula dardaarmayo oon idin leeyahay sabran sabran sabran cala sunna sunnada ku sabra ku adkaysta dhuxushaa dabkee maanta aynu gacanta ku haysanno ee laynagu qariibsanayo ku sabra wax kastaoo idinka soo gaadha dhibaato kastaoo idinku qabsata ku sabroo gowsdambeedka dhiga waayo maanta wakhti adag ayaa lagu jiraa waxay u baahan tahay wakhtigaa adagi sabir iyo dulqaad fa ina ariiqa tawiil wa ahamu shayin an nakuuna saa'iriina cala ariiq walaysa sharطa an nasil walakina asharطa an namuuta wanaxnu nasiru calayh ariiqu waa dheer yahay yaa ahla sunna shardina ma aha inaad aakhirkiisa gaadho ama natiijadiiyo midhaha adigu aad gurato oo aad degdegsato waayo man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani shay xilligiisii ka hor haddaad degdegsato waxaa lagugu ciqaabayaa in lagaa qadiyo oonad helinba shardi ma aha inaynu gaadhno inu natiijada inaku guranno ama midhaha laakiin waxaa shardigu uu yahay inakoo sunnada ku sugan inaynu ku dhimanno walow lam nasil kama qaala imaamu lalbani calayhi raxmat ullah sida sheekhu lalbani yacni uu hore u tilmaamay hadal macnihiisu caynkaa uu yahay laabudda inaynu ku sabirno walow yaynaan gaadhin aakhirkiisaba eh cala almari an yascaa ila alkhayri juhdahu walaysa calayhi an tatima almaqaasidu ruuxa waxaa saaran inta karaankiisa khayrka inuu u saciyo korkiisa ma saaran laakiin maqsadkiiyo natiijada inuu gaadho sababta la kaalay walbaaqi cala allah walcaaqibatu litaqwa waxaa dardaarankayga kale ahlu sunnuhu uu yahay calaykum bilijtimaaci waalitilaaf yaa ahla sunna maanta waxaynu udxuuka u noqonnay lagu qoslo methel loo soo qaato methalu saw oo lagu wiirsado shamaato badane ay noogu dhacday alkhilaaf fimaa baynana haddii culimo la yahay haddii ducaad la yahay haddii dalabatu cilmi la yahay khilaafka daakhila salafiyiin waxa uu noqday mid waxa weeyaan ay axsaabta iyo mukhaalifiinta iyo ahlul ahwaa ay wax lagu qoslo inaga dhigtaan ma hataa macnaheedu in xaqa laga indhalaabto ama khaladka waxa weeyaan laysku daayo almu'minuuna nasaxa waalmunaafiquuna hashasha mu'miniintu waa nasaxo nasteexiska oo isu nasteexaynaya munaafiqiintuna waa khashasha yacni ku khiyaamaynaya oo ku dagaya oon dantaada doonay waa inaynu isku nasteexayno inu is asturno inu wax isku sheegno laakiin inaynu isceebayno oo kala fogaano oo mid walba ka kale u radiyo ma aha naxnu ahlu xaq xaq baynu ehel u nahay laakiin laabudda min alxikma xaqu xikmad buu u baahan yahi xikmaddu ma aha in xaqa laga aamuso ama baatil lagu hadlo laakiin xikmaddu waa wadcu shayi fii mawdicih shay walba meeshiisa munaasabkaa in la dhigo wa kullu shayin fii mawdicihi xasan shay walbana meeshiisuu qiima iyo qadar ku leeyihuu ku qurux badan yihi ashidatu fii mawdici shidda walliinu fii mawdici illiin halka adaygu baahan in la adkaado halka dabacsanaan iyo naxariis u baahanna in la dabacsanaado ayaa loo baahan yihi walaalayaal idan laabudda min alxikma waa lagama maarmaan inaynu waxa weeyaan xikmaddaa ku dadaalo kafaanaa tasharduman wa tafaruqa intaasaa inoogu filan tafaruq la kala tago oo la kala fogaado oo waxa weeyaan ay walaaluhu kala hijroodaan intii hore inoogu soo dhacdaa inoogu filan munaasabadda maanta mawdka caalimkaa jaliilka calayhi raxmatullah waa inay inoo sababto inaynu iswada saamaxno isku wada nimaadno waxa weeyaan gacmaha isqabsanno isu dulqaadanno isa saamaxno waa inay inoo sababto fii haadihi almunaasaba anuu ka faa'iidaysanaya waxaan walaaladayda salafiyiintaa u iclaaminaya oon ogeysiinaya culimo iyo ducaad iyo dalaba iyo ardayba axad kasta oo xaqdarra igaga hadlay ama i dulmiyey majliskaa waxaan ku ogeysiinayaa inaan saamaxay fa huwa fii xillin min amri xalaal buu iga yaho waa saamaxay axad kastoon anigu ku xadgudbay ama dulmiyeyna saamaxaadda mid lamida ayaan ka dalbanaya waxaanan ugu yeedhayaa axad kastoo salafiya culimo ha ahaado daaci ha noqdo taalib ha noqdo in sidaasoo kale laysku cafiyo laysku saamaxo oo safxa cusub la furto ayaa naftayda iyo nafaha walaalahayba kula dardaarmaya ahlulyaman oo sheekh moxamed ibnu cabdilwahaab marjic iyo kabiir yacni waxa weeyaan u ahaana waxaan ilaahay uga rajaynayaa inay si deg dega cid marjic u noqota oo kabiir u noqotay u wada noqdaan oo ra'yigiisa ka fulaan ilaahay inuu u yasiro oo kelmadooda uu ku mideeyo oo sidii looga bartay dacwadooda iyo culimadooda iyo maraakistooda kuwa midaysan oo meel keliya ka wada xadhig jiidaya inay noqdaan oo gacan keliya iyo garab iyo gaashaanba ay isku noqdaan ayaan iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa dhammaan salafiyiintuna meel ay joogaanba inay midoobaan oo ay isu soo dhowaadaan oo ludfiga iyo naxariista lagu dadaalo waayo run ahaantii waxyaabaha cajiibka ah ee maanta waxa weeyaan aad iyo aadka yacni qofku uu uga damqanaya waxaa ka mid a inay raxmaddii iyo naxariistii bayna salafiyiin ku yaraatay oo ay aad iyo aad ashiddaa iyo dad dhiba isku yihiin halkay iyagu ruxamaa isaga noqon lahaayeen muxamedun rasuulullah waladiina aamanuu maahu ashidaau ala lkufa waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum ilahay waxa uu ku tilmaamay nebi moxamed inuu rasuulkii ilaahay uu soo diray ummadda uu soo diray uu yahay saxaabada la joogtee maciisa yihiin ay yihiin kuwa gaalada ku adag iyo cadowga dhexdoodana isu naxariisanaya ayna raxmatu fima baynana ibnu lqayim wuxuu yidhi calayhi raxmat llah man rafaqa bicibaadi illaahi rafaqa allahu bih ninka addoommada ilaahay u dhibriya u dabciya isagana ilaahay waa u dhibrinaya waa u dabcinaya oo waxba ku adkayn maayo waman raximahum raximah ninka addoommada ilaahay u naxariista ilaahay waa u naxariisanaya waman axsana ilayhim axsana ilayh ninka addoommada ilaahay u samafala isna ilaahay waa u samafalaya waman jaada calayhim jaada allahu calayh ninka u deeqa ee wax khayr iyo wanaag ugu deeqa diin iyo dunyaba isagana ilaahay fadligiisa ayuu ugu deeqayaa waman nafacahum nafaca ka addoommada ilaahay anfaca ilaahay waa anfacaya waman satarahum satara ka addoommada ilaahay ceebtooda astura isagana ilaahay waa asturaya waalcaksu bilcaksi yacni haddaad addoommada ilaahay u dabcin weydo adigana ilaahay kuu dabcin maayo haddaad u naxariisan weydo dee ilaahay kuu naxariisan maayo haddaad wanaajin weydo ood anfici weydo ood asturi weydo adiguna taatu lamida ilaahay ka heli maysid faljazaau min jinsi alcamal jazaan wifaaqan waxa weeyaan hadba waxaad adugu galabsato unba ilaahay kugula mucaamaloonaya addoommada ilaahay waxaad kula dhaqanto ayaa allana kugula dhaqmaya u naxariiso si ilaahay kugu naxariisto astur si ilaahay kuu asturo alaa taxtaaju ila asitr ila araxma ilaa rifqi illah ilaa raxmat illah miyaanad u baahnayn wallahi walaalayaa waa ayaan daro dacwadeenu raxmad lagu soo yirto hadday noqon weyda cinda bacdi annaas addacwa salafiya waa dacwatu rasuulillah waana dacwatu raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin rasuulka raxmad baa loo soo diray addacwa salafiyana waa dacwadii rasuulka imtidaad u tahay oo meel kale kama iman idan raxmad iyo naxariis waa inay noqoto waa inaan jafaa iyo khilda aan camalkaagoo dhamme aanu noqon fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawli nebi moxamed ayaa lagu lahaa raxmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaa dadka ugu dabacsanaatay haddaad ahaan lahayd mid qallafsan oo kakan lanfaduu min xawlik dadku waa kaa dareeri lahaayeenoo cidina kuguma soo hirateen wallaahi walaalayaal waa ayaan daro caalimku in yacnii rifqi iyo raxmad iyo dabac iyo naxariis haddii laga dareemi waayo waa dhib caalimku raxmad lagu soo hirto waa inuu noqdo laakiin aan u ekaan qof dadku waxa weeyaan ay ka didayaanba adaygiisa waa inaanu noqon yacni waxaa munaasabadan iyo xasuusinaysaa muxaadaro jabuuti aan ka galay beri hore oo ciwaankeedu ahaa asalafiyatu raxmatun fattabicuuha war salafiyaddu waa naxariisa raaca oo aan ugu nasteexaynaya dhallinyar waxoogaa khildo iyo shiddo badan aan ka dareemay oo aan lahaa salafiyada iyo manhajku waa raxmad waa naxariis walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa oo baaqaas aan ku soo khatimayaa dacwadeennu waa dacwatu raxma waliin wa lutf taa macnaheedu maaha inaan waxba la radiyin inaan shidada mararka qaarkood loo baahnayn kullu hada fii mawdicihi waa macluum yani taa ka wada hadli mayno oo waynu garanaynaa yani alraddu cala almukhaalif waa min usuuli lislaam bilatii hiya axsan iyo xikmad ayaana lagu radiyaya laakiin waxaynu ka hadlaynaa maanta ka hadli maynaa axsaabta iyo ahlulahwaa'i bayna asalafiyiin taraaxumkii in la helo oo lala yimaado waana ta maanta culimmadu in fara badan ay dareemeen ee dadka ay ugu baaqayaan taas ayaan aniguna munaasabadan uga faa'iidaysanayaa waxaan kusoo khatimayaa caalimkeenna aynu weynay ee ummaddii oo dhan ka baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay ha ka yeela maca annabiyiina walsidiiqiina walshuhadaai walsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa innakana xaqa allaha inagu sugo wanaag iyo khayr waxay noogu filan inaynu dariiqiisii iyo cilmigii uu ka tegay iyo wanaagii ummadda dhexdeeda uu ku nooleeyey waxa weeyan sheekh maxamed cabdulwahaab inaynu dabadii kusii sugnaano oo cilmigiisii aynu sii nashrino oo waxa weeyaan halkaa aynu kasii wadno yacni taas ayaa wanaag iyo khayr inoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa culimadii kale ummadda islaamka hore uga dhimatay ina ilahay naxariisii janna inuu ka waraabiyo kulligoodna maca annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin allah uu ku kulmiyo darajaadkoodana filmahdiyiina rabbi uu kor ugu qaado inakuna masiirkoodaas oo kale markaynu la kulanno ilaahay inoo naxariisto ilaahayna subxaanahu wa tacaala sunnadii iyo ehelkeeda u gargaaro kelmadda ahlu sunnahana meel kastoo ay joogaan rabbi u mideeyo khayrkiiyo wanaaggana uu ina waafajiyo وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ما أصبت فمن الله وحده وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كجتجنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد